munaasabadan waa ujeedsi hayee dardargeliyowka dhammaystirka wadada bacaado ayuu isku kaaladeen guddiga guud ee degmada iyo guddiga xaafadda jawey baa ku qayb galay gudoomiyaha degmada hargeysa xildhibaano ku tarsan golo deegaanka iyo qaybo shalduwan bulshada ankoreen waliba muhiimada munaasabada ku hadlay cabdirasaaq maxamuud ibraahim oo ah hokayaha guddiga dhismo wadadu beeraha ku yaala deegaankani boqol bay ku dhowyihiin boqol beerood ilaa hadda beeraha wax bixiyey saasha xasana u calaamadinayay toban beerood iyo waxaan dhaamin weye in allaynta kale waxaa laga rabaa dee waa danteennii good waa waxaweyaan waa wadadaadii dhulkaa idinku qaaliyoobaya dee inaa idinkuna ku tala gashaan kole qaybo badan way ka fadhiyaan warkuna u gaari doonaa marka inaa ku tala gashaan ina dee aad aad nina waxaa la yidhi nin walba gacmihiisu biyaha kaga dherga waxqabadkaas hadduu fashilmana idinku idinka fashilmayaa hadduu idiin hirgalana idinkaa idiin hirgelinaya dhanka kale waxaana ku mid ee xubnoogii shalduwan ayee ku qayb galay munaasabada iyo ka dheeradeen muhiimada dhismo wadada bacaada wax badan baa dhiman deegaanku wuu dadaalay wadadan anigu waxaan isku dayey inaan keligii sameeyo oo aan ku sameeyo danta guud iyo wixii dad kale aan ka helo adigu waan riixay dee waxaan isiri balniyo qofba dadaalunbaa la muujiyaaye bal horta dadaalo dee bal maxaa la idhaahdaa deegaankana wadada uu baahan yahay wadada keligaa samee oo la kaasho dee cidun dadkan deegaanka anugu markaa maan aqoon lixdan iyo afartan kan lakaa sheegay afartan iyo lixdan kan iyo waxaa maan aqoon oo qof dibadda kasoo guuray oo qurbajoogaan ahaa intii dee aan awooday waan awooday laakiin markii dambe waxaa iskugu soo biashubatay in degaankii isu yimaado guddi samaysto guddidii aniga ay doorato guddoomiye guddi kaleoo dee naga sarreyso dee waxqabadkooda iyagana aad aada ugu mahadnaqayo ilaa dawgacad wadadan raba inay gaadhsiiyaan ay shaqo aad iyo aad iyo aada u fiican inay qabteen inaanu iskaashanno oo aanu qasnad furno oo aanu maxaa la yidhaahdaa degaanka wixii qaadhaan qof walba kusoo hagaaga in laga qaado intii wax bixisay way mahadsan yihiin laakiin ma dhadhowa maayarku aad iyo aadaan ugu mahad celinaya haddaan nugu nahay dadkaa dibadda kasoo guuriyay qurba joogta ah horta annaga indhahayagaa noo markhaatiya
arrinka waddadan baacdo ilaa daloodho oo siddeed kilomitira ay shantoodii kilomitir ay nagala soo qayb galeen araggeeda si wixii aanu qabannay wixii dambana aanu dowladda hoose wada qaban doono haddii la yidhaahdo aad iyo aad baanu ugu soo dhawaynaynaa waanu u mahadnaqaynaa ka dambeyntii guddoomiyaha degmada hargeysa cabdikariin axmed iyo sheegay in dowladda hoose iyo qayb ku qaada doonta dhismo wadooyinka degmada
dowladda hoose mas-uuliyaddeeda way qaadanaysaa insha allahu tacaala guddigana waa wada fadhiisanaynaa biidni illaahi tacaala waa isla eegaynaa qorshaha wax kastoo inoo suuro gelinaya inu guulaysano wadadan dhammaystirana waa samaynaynaa dhinacayaga waxaan rajaynayaa sidaas si lamid ah ninka halkan ilaahay dhul ku siiyey inuu cashuurta bixiyo waa kow dad boqol buloog leedahay boqolka buloogba cashuur baa ku waajibtay dee soo bix taasaa wax lagu dhisayaa taasaa lagu yabyabaya taasaa accountable kugu nahay waxaa kaloo iyaduna jirtaa laamidaasi dadka ay marayso ninba ninkuuga dhowyana way kaga xaq leedaho waa inaanu suginuun dee dhulka danta guud in lagu yabyabee iyo cashuurtee isaguna waa inuu wixiisa baxsadaa